Suuqa laga gado waa khudaarta magaalada Beledweyne iyo weliba lagu dareemaya koronkaxow xoogan oo ku kooya qiimo qaraxa taasoo iyo isticmaalayana bulshada inkastoo dadka qaar cabitaanka dhikadayana sababo la xiriira bilo barakaysan ee ramadaanka ooyo dadka inta badana gadadaayana qaraxa oonka badana aanoo kumidee ganacsatada gadaasa noocyada khudaarta iyo kuwarbiyana isbedelka suuqa ku kooyay qaraha sababo sheene iyo meeliya hadda maraaya magacaygu waa cabdikariim xasan gaabow ramadaan cabdi xasan haddii aan ka hadlo qaymaha khudaarta ama sixirka bisha barakaysan ee ramadaan suuqa weyn ama suuqda gobolka hiiraan suuqa ugu weyne beledweyne haddii aan xaaladaha khudaarta ka hadlo xilligan khudaartu waa mid aad iyo aad marka hore ayaa loo helayaa sixirka khudaarta ama qiimaha khudaartu waa mid jawigiisu ama heerkiisu aad uu u sarreeyo maxaa yeelay qaruhu waa u jeedeen hadda siduu u soo go'ay ama uu u yaallo waa arki kartiin waa u jeediin haddii aan ka hadlo qiimaha ama sixirka suuqa khudaarta ee qaraha berimadoo kale qaruhu saddex qayb ayuu u kala baxaa ama afar qaybba haddaan idhaahdo berimaa ugu sarraysa berimada waxay maraysaa suuqa beledweyne saddex doolar iyo bar ilaa jabuuti waxaan ka shaqaynaa suuqan qaraha oo beledweynean joognaa qaraan gadnaa qaraha hadduu islaaga kuu duuya qaymihiisa wuxuu joogaa saddex dollar iyo bar qaraha waa laga dhoofiyaa waxaa loo dhoofiyaa intay u sokayso macnaha guriceel gaalkacyo garowe boosaaso waqooyi hargeyso jigjiga etoobiya dirdhabe intaasoo dhan qaraha siinaa meeshaan laga raa waxaana baabuurha lagu raraa marka alxamdulilah nimcaha ilahna sii inshaalla qaraha si fiican uu noogu socdaa berihii hore xoogaa abaarbaara iska bishaan laakiin qara fiican noo yimid oo wanaagsan si fiican ay beeraha u baxeen waan ku hadlaa afka gaadiidleyda waxaan halkan ka caddaynayaa in aad iyo aad ugu fiican yihiin xagga gaadiidka maalmahan qaraha aad bay loo qaadayay wax culaysoo kama jiraan ilaahay baa maxad iska leh ilaa iyo waxaan u qaadnaa gobollada dhexe ilaa iyo boosaaso garowe qardho ilaa iyo waqooyi hargeyso berbera burco ilaa gobollada dhexo marka aad iyo aad baan ilaahay noogu gargaaraa maasha allah
markii hore soonka uu bilaabanayayna qaymuu ku bilowday saakayna qaymuu taagan yahay wallaahi markii hadda beeraha la yidhaahdo meel qaamu raamaa lagu gadaa hal doolar dhibic hal ama hal doolar dhibic shanaa lagu gadaa meel saddex doolar dhibic halaa lagu gadaa suuqa saddex doolar iyo barow ahayd jimcihii wixii ka dambeeyey saaki wuxuu marayaa saddex doolaruu marayaa sidii u socdaa qarihii waa inuu sii kordha muugiye wax hadda yaraanaa ma jiraan keenay soonka istimcaarkiisaa badan qudaarta aad loo istimcaalaa wakhtigii hore oo aan soon ka hor ahayne sida hadda waddamankaas looma qaadi jiran soonkaa marka sii kordhiyey in laba jibaar ama saddex jibaar ama afar jibaar u noqdo soonkaa keenaya iyo dhoofkaas oo la dhoofinaya weliba hataa xaar xitaa maaragtaa cid lagama soo qaadi jirin kilig shiina hadda qaraha kilig shiina laga keenaa beledweyna la keenaa marka baahidaa marka sidaa baad saddex jibaar afar jibaar ka badan